shirkan maanta laga dahafuray magaalada kismaayo ayaa waxaa ka qaybgalaya mas-uuliyiin ka kala socday wasaaradaha kalluumaysiga heer dowlad goboleed iyo heer federaal iyadoona madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam uu si rasmiya u dahafuray shirka labaad ee golaha maamulka iyo horumarinta kalluumaysiga soomaaliya waxaana intii uu socday shirka hadalla kakooban kasoo jeediyey qeybaha kala duwan ee golihii wasiirada ee ka socday maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin ka socday wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee soomaaliya ugu horeyn waxaa madasha hadal kooban kasoo jeediyey wasiirka wasaaradda kalluumaysiga ee kheyraadka buluuga ee dowladda federaalk soomaaliya axmed xasan cumar waxaana dhankiisa uu tilmaamay in loo baahan yahay in shirkan isbeddel badan lagu soo kordhiyo si meesha looga saaro dayaca haysta kheyraadka dalka sida uu sheegay
mudan ilmar weyn shirkan waxaad ogsoontihiin waa shirka labaad ee golaha horumarinta kalluumaysiga qaranka ee aan dhowaan sameynay sida uu qabo sharciga kalluumaysiga ee number sideed ee mar dhow sanadkii hore madaxweynuhu jamhuuiyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamed uu saxeexay baarlamaanka labadiisa golo la marsiiyey ayuu ku jiraa in la dhiso golahan waa aan dhisnay kan waa shirkiisii labaad ujeeddada golahan loo sameeye waxay tahay in maskax ku dhisan cilmi iyo aqoon iyo islahaasho laga sameeyo sidii loogu horumarin lahaa kalluunka soomaaliya oo waxtar ugu leeyeelan lahaa bulshada waxaasaan leenahay waxaasaan haysanaa waxaa ka wanaagsan in si bractical ah wixii loo sameeyo dhowr jeer ayaan tusaale usoo qaatay sanadkii laba kun iyo labaiyo labaatankii dowladda morocco oo dhirirka marka la fiiriyo xeeb ahaan aan isu dhownahay saddex kun oo kilomitr wax ku dhoway leedahay waxay ka soo saartay bilyan oo lacag ah madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam oo gabagabadii shirka ka hadlay ayaa dhankiisa tilmaamay ahamiyadda soomaaliya ay u leedahay in la kobciyo kheyraadka badda islamar ahaantaana dadku ay ka faa'iidaystaan in laga ganacsado ama la cuno ama la iibsado kalluunka sida uu sheegay
hawshan kalluumaysiga iyo faa'iidada badda ku jirta in bobol siyaasadda wax laga bedelo oo wasiir idinkuna aad u noqotaan dadkii hadda keeni lahaa bal inashatif cusub oo barnaamijkan kalluumaysiga iyo khayraadkan badda ku jira sidii looga faa'iidaysan lahaa waa kow dadkeenna inaan barno wacyigelin loo sameeyo oroteshinno badan la sameeyo suuqyada maalmaha qaarkood la xanibo oo la yidhaha kalluun waxaana laguma qari karo lama gadi karo iyo midda labaad oo ah sidii loo soo saari lahayo annagu aan u dhoofin lahayn oo kalluunka annaga aan leenahay ee xeebteeda laga saaraya ama tuuna ha noqdo ama kakala ha noqde bal loogu dhigilaa maydhan in soomaaliya oo intaan hadda laysama bixinayna ee qole siinayna ee annaga lanoo soo tasdiir lanoo soo dhoofinayo kaanagii baddayda lagu gascadaynayay laasqoraba kelyaan waagii hore lahayn soomaha meel kale miyaa jirta oo tuunada bays waa meesha ugu badan ee ay ku kala wareegaan ay noqoto markaa inaan annagu warshado samayno warshada aan samayno warshadaha waxaa ka sii muhiimsan inaan cold storajadii intaan samayno markaa oo qaboojintii loo sameeyo haddii aan sidaa u fasiliteed garayno markaa kadibna annagu aan dhoofinno isagooo sidiisi u taagtaagan xataa shirkan oo ah kiisa labaad ee looga hadlayo arrimaha kalluumaysiga iyo sidii loo horumarin lahaa golahan ayaa waxaa inta uu socdo la filayaa in laga soo saaro warmurtiyeed ka hadlaya sida ugu wanaagsan ee loo horumarin karo wax soo saarka kheyraadka badda soomaaliya aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo